wasiirka haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay kulan wadatashi oo loogu hadlayo xeerka xuquuqda carruurta waxaa ka qayb galay kulanka wasiiro xildhibaano hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha iyo madax kale shamsu maxamed wasiirka haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka warbixisay muhiimadda kulankan maanta waxaa la isugu kiinyeeray sharcigii xuquuqda caruurta hindisi sharciyeedkii xuquuqda caruurta oo daraftiga u dambeeyey oo maraayo qeybaha kala duwan ee bulshada culmaawadiinka kulli waa laga soo talageliyey marka aniga markaan imaaday go-aan waxaan qaatay in baarlamaankii iyo golihii wasiiradana intaan la geynin ka hor aan fadhiyo la yeelano oo aan tusno oo wixii aad ku dari lahaydeen iyo wixii aad halaga jaro waxaas aad dhihi lahaydeen adinka laydiin soo bandhigo marka maanta kulankeena intaasuu daaran yahay waxaa xoog aan u saarayno sharciyadana wasaaradda ay lambar wan ooga dhigtayna waxay tahay in xuquuq la-aan waddankan waxba aysan kala soconeen waxa dadka kala hago oo xuduudda u sameynayo waa maxay aheeto sharci sharciyadaas inaan daadejinno adinkana markhaati aad nagala ahaataan wax alla wixii commenti ah ama halagu daro ama halaga dhimo aad leedihiinna diyaaraa u nahay marka aadaa u mahadsan tihiin kulankan ayaa door ka qaadanaya in la helo sharci dhammaystiran oo ay kaalin ka qaadanayaan xildhibaanada maamulkaasi si loo ilaaliyo xuquuqda carruurta